bsm اllah alxamdu lilah hanaaء lilah uma الsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllahi slى اllah عalyh wslm allahuma akrijna min ظulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi wاftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqna bاlxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam الraaximiin dersigeennan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo lixaad min suurati اlsra qaala tacaala walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina alsamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uulaa waxaynu ku soo jirnay siddeed iyo tobankii aayadood oo lagu sheegay shan iyo labaatan arrimood oo muhiima waaweyn oo bulshadii hirgelisa ay noqoto bulsho wanaagsan oo hormadhay oo fiican qayb baynu soo qaadan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa taqfu ha raacraacin oo ha istaagin maa shay laysa laka uusan kuugu ahan bihi isaga cilmun wax ogaalah waxaan wax ogaalah iyo cilmiga uusan kuugu ahaanin ha tatabucuna ha dabagelin waxaan wax dana kaaga jirin ha dabagelin war kasta oo aad tabinaysid oo aada sheegaysid iska hubi ilaa hadda warkii wuxuu noqday siyaalo badan baa warkii loo baahinaya oo caalamul itisaalaat baa la marayaa qaabo badan wax laisku gaarsiinayo warkaan la macnaha baahinayo iyo warkaa adigu sheegaysid kan lagaa naqlinayo iska fiiri walaa taqfu ha istaagin hana tatabucin maa shay laysa laka bihi cilmu waxaan wax ogaala kuugu sugnayn yaa taa iyada ha tatabucin ha istaagin ha dhihin waxaasaan arkay waxaadan arag ha dhihin waxaasaan maqlay waxaadan maqal ha dhihin waxaasaan ogahay waxaadan ogeyn ilaahay waxa waa ku weydiin doonaa waxaas aa adduunka kala gaarsiinaysa awal warku waa gaabinaya laakiin hadda waa dheereeyaa khataro badan baa ku jira qof ilaahay badbaadshay oo is ilaaliyey mooyaane ma aha saxaafad keliya adigii baa wata wixii warku ku baahiyey ama qoraya ama sheegaya ama ma garanaysaa faafinaya meelaha haddaad taabatid ummado kale sii gaarayo waxa iska fiiri ilaahay wuxuu yidhi ina asamca maqalka iyo walbasara basarka oo araggii iyo walfu-aada fu-aadkii oo qalbigiia kullu ulaa'ika kaa dhammaantiis kaana wuxuu ahaaday mas-uula canhu aggiisa mid laisweydiinayo kaana wuxuu ahaaday canhu xaggiisa mas-uula mid laisweydiinaya ayuu ahaaday qofka xubnihiisa waxay sameeyaan oo dhan intaan baa hadda la sheegaye waa laisweydiinaya kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waa laisweydiinaya arrimahaasoo dhan ayaa laisweydiinaya marka wixii adigu hadhow aa ku badbaadi lahayd adigaa lagaa rabaa inaysan hadda kaa fakan oo aad iskontarooshid ayaa lagaa rabaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tamshi ha soconin fil ardi ardada dhexdeeda maraxan mutabakhtiran xaalaad tahay mid faasheertamaya oo isqaadqaadaya oo dhulka lugaha la dhacaya yaa oo qof iscajab geliyo isla kibirsan sidiisii oo kale u soconaya siyaalaha dadka qaarkiis u socsocdaan sidaa ha samayn maraxan mukhtaalan adoo macnaha mukhtaal ah oo mutabakhtir ah sidaa ha samayn maxaa yeelay si kastoo dhulka lugaha ula dhacdo isla qaadqaadin innaka adigu lan takhriqa alarda ardada ma ma daloolin kadhid ardada ma dilaacin kadhid waa waxba ka qaadi kadhaa waa maya si kasta haddii au maaragta qofkaani ou maaragtay isku qaadqaado mawow meesha waxa weye dilaacin karaayo xooggan dhulka lugaha ula dhacayo sida xun u soconayo ma uu jeexi karaa dilaacinaya waa maya ardada ma dilaacin kar isqaadqaadkan kaleo dadku markay isqaadqaadayaan kor saa iskugu qaadqaadayaanna oo isla weynweyn yihiinna walan tabluqa ma gaaraysa aljibaala buurahana duulan dher si kastoo aad isku qaadqaadid ya buurahana ma gaari kadhid labadan makhluuqoo daciifkaa ilaahay abuuray ardadan iyo buurahan baadan midna waxa weye dherer ku gaarin midna dilaacin karin marka adoon daciifaabata addan kasii awoodi walan tabluqa aljibaala buurahana ku gaari maysa duula marka seebaa iskuu kibrinaysa ardada seebaa is kor iskugu qaadqaadaysaa haddaadan buuraha gaari karin adaa ka daciifsan ka xaqiran labadaas labadaa jamaadka ah adigu xayawaan baata noolaat labadaa dhulka iyo buurahaas adagaa ka daciifsan mutakabiriintii khatar bay ku sugan yihiin ilaahay wuxuu yidhi kullu kullu daalika kaa dhammaantiis oo kee ah intii layska soo reebay oo dhan darsigan iyo kii ka horreeyeyba bal intii nahyiga ahayd gaar u soo saar ilaa labayo toban maya kullu daalika kaa dhammaantiis kaana wuxuu ahaaday sayi'uhu sayi'iisu cinda rabbi kiisa xuni cinda rabbika rabbiga agtiisa makruuha mid makruuhoo la nacay qabiix muxaram ah cinda allah ayuu ahaaday ma zina ma miisaankiiyo la nusqaamiyaa ma waxa weeye waxaadan cilmi u lahayn boo dhex gashaa kul wixii ma garanaysaa xumihii kaana sayi'uhu qiraa'ad baa jire kaana sayi'uhu cinda rabbika makruuha maxaa meesha kuugu jira kullu daalika oo intii kaleoo layska rabay ah oo lays amray oo la imaada la yidhina dee kaasna ilaahay agtiisa wuxuu ahday mardiya mid laga raali yahay mid laga raali yahay buu ahaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala daalika midkaas laga soo sheekeeyey oo aadaab ah oo qisas ah oo axkaam ah mimaabuu ka ahaaday ow xaa uu waxyooday ilayka xaggaada rabbuka rabbigaa uu waxyooday oo min alxikmati xikmada mimaa awxaa ilayka rabbuka oo min alxikmati mawaacid baliiqaa weeye xikam xeel dheer weeyaan mima awxaa ilayka rabbuka min alxikma walaa tajcal ha yeelin tii laga soo bilaabayna laa tajcal bay ahayd tan hadda lagu soo gebagabaynayana laa tajcal weeye labadu waa tawxiidka walaa tajcal ha yeelin maca allahi ilaahay maciisa ilaahan aakhara ilaah kale ha yeelin ilaa tii laga soo bilaabay laa tajcal maca allaahi ilaahan aakhara fataqcuda madmuuman makhduulaa bay ahayd oo waqadaa rabbuka horey ha looga kacal yidhi xagga ha laga soo bilaabo marka la tirinayo halkaana iyadiyo kale lagu soo gebagabeeyo walaa tajcal ha yeelin maca allaahi ilaahay maciisa ilaahan aakhar oo fa tulqaa lagugu tuuro fii jahannama jahannamo dhexdeeda maluuman madxuuraa xaala tahay maluuman mid la dagaalay wey khalqiga iyo naftaada iyo ilaahay wax kastaa ku dagaalaya maluuman ilaahay maciisa ilaah kale ha yeelin shirki ha la imaan balaayo kale ha caabudo ilaahay keliya caab maluuman fatulqaa fii jahannama maluuman madxuura madxuura waa maxay mid la dheereeyey bimacnaa madruud ah raxmadda ilaahay laga fogeeyey weeyaan laga laga dheereeyey wey qaala saawii wuxuu yidhi saawi waxaa lagu khatima buu yidhi axkaamtan wixii lagu soo bilaabay waa labada aayadooda isku midka ah waa tawxiidka arrimaha laga soo bilaabay waana lagu soo gebagabeeyey ashyaadoo dhan baa tawxiidku madax u yahay asaas u yahay acmaal kasta oo wanaagsanoo iimaan la'aana ama tawxiid la'aanana baadilatun laa tufiidu shaya baail weeye waxay taraysana ma jirto waxba faa'iidayn mayso arrimahani marka waa imis waa shan iyo labaatan awaamir iyo zawaajir bay iskugu jiraan shan iyo labaatankaas kullu daalik haddii hadda dib lagugu celiyo oo aad tirsato laa tajcal maca allaahi ilaahan aakhara waa kow waqadaa rabbuka halkaa labaa soo gelaysa wa bilwaalidayni ixsaana waa afar falaa taqul lahumaa ufin waa shan walaa tanharhumaa waa lix waqul lahumaa qowlan kariima waa toddoba waqfid lahumaa janaaxa dulli waa sideed waqul rabbi irxamhumaa waa sagaal wa aati da lqurbaa xaqahu waa toban miskiinkana walmiskiinaan sii waa kow iyo toban wabna sabiili sii waa labaiyo toban walaa tubadir tabdiiran waa saddex iyo toban faqul lahum qowlan maysuuraa waa afar iyo toban walaa tajcal yadaka maqluulatan waa shan iyo toban walaa tabsudhaa kullalbasd waa lix iyo toban walaa taqtuluu awlaadakum waa toddoba-iyo toban walaa taqrabu zinaa waa sideed iyo toban walaa taqtulu nafs waa sagaal iyo toban falaa yusrif fi اlqatli waa labaatan waawfuu biاlcahdi waa kob iyo labaatan waawfu اlkeyla waa laba iyo labaatan wazinuu biاlqisdaas اlmustaqiim waa labaatan iyo saddex walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu waa labaatan iyo afar walaa tamshi fi اlardi maraxan waa labaatan iyo shan intaas weeye shan iyo labaatanka aayaadkaa siddeed iyo tobankaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku bayaaniyey oo inuu ku caddeeyey dusha ka qabo xifdi inta lagaa rabo laymow inta lagu yidhi ka tagna ka fogow ilaahay wuxuu yidhi afa asfaakum ma idiin dooray rabbukum rabbigiin bilbaniina wiilash nimankai carbeed baa lala khidaabaya nimankaa carbeed waa waxay dhaheen kuwii gaalada ahaa malaa'igtu waa banaatullaahi bay dhaheen waa beentooda hadalkaas intaas oo wuxuu kulansaday khatarood mar waxaa weeye gabdhay ku sheegeen horta gabdha ku sheeggaas waa jariimo malaa'igtu gabdho maaha nisbaynta banaatullaahi ilaahay gabdhihiisa ay dhaheen oo isaga siiyeen macnaa u tiiriyeenna waa dembi kale nacidda iyagu gabdhaha nacsan yihiin xaggana rabbina u leexinayaan waa mid kale afa asfaakum rabbukum mayaa idiin dooray bilbaniina wiilash wattakhada isna ma yeesh min almalaa'ikati malaa'igta xaggeeda inaafaa mayuu ka yeeshay war ma jidha weeyaan wax ka jiraan ma jiraan idinkii baan baraalli ku ahayne inaa qismo u qaadataan gabdhahii tilka idan qismatun diza wey ilaahay wuxuu yidhi innakum idinku la taquuluuna waxaa ku qowlaysaan qowlan cadiimaa ilaahay wuxuu yidhi qowl weyn oo foolxun oo bashaaca ah oo shanaaca leh baa ku hadlaysaa markaa ilahay gabdha u nisbaynaysaan watajcaluuna lilaahi maa takrahuuna ilaahay waxaa u yeelaysaan waxaa idinku kahanaysaan oo aan laydin maqashiin karin waa inagii soo marnay waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wejhu muswadda wahuwa kadiim waa inagii soo marnay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqe sarafnaa waan caddayna fii haada fii haada kan alqur'aani fii haada alqur'aani qur'aankan kana waanu caddaynay maxaanu ku caddaynay tusaalayaal iyo mawaacid iyo wacdi iyo waciid qisas waxaasoo dhan baa qur-aanku shamlinaya liyadakaruu baa ilaahay leeyihi inay waansamaan waxa qur-aanka dhexdiisa xujooyin iyo baraahiin ah ilaahay wuxuu yidhi wamaa yasiiduhum u siyaadin mayo bayaankan iyo caddayntan iyo waanintan iyo wacdigaani ilaa nufuuraa yaa fogaansho iyo dirid iyo cararid mooyaane xaqii bay kasii fogaanayaan qaflay sii qaadayaan ictibaartii bay kasii durkayaan taaun bay u kordhinaysa qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamedo calayhi salaatu wasalaam low kaana haddou ahaan lahaa maba ahee macahu ilaahay maciisa kaba soo qaad wey waxyaale waxaa jira fardan ah qadarba kaba kaba soo qaad maba jidhee low kaana haddou ahaan lahaa macahu ilaahay maciisa aalahatun ilaahiyo kamaa yaquuluuna hadda say iyagu leeyihiin kuwaa gaalada ay mushrikiintaha say leeyihiin idan wakhtigaas labtaqow way dalbi lahaayeen kuwaas ay ilaahay maciisa yeeleen oo ilaahyada ay ku sheegeen waxay dalbi lahaayeen ilaa dil carsh carshiga allah u maaligaaya iska leh bay sabiila wadda u dalbi lahaayeen haddii ilaahay maciisa ilaahyo kale jiraan waxay samayn lahaayeen allaha weyn oo carshiga weynna leh bay raadin lahaayeen waddo ay ku gaaraan oo waa maxay dee waxay samayn lahaayeen inay isdhahaan sida boqorada adduunku isku sameeyaanoo midba mid u riixayo oo midba caag u goosanayo leey intaan anaa ka taliya inay ilaa dilcarshi sabiila waddo u raasaan oo dhahaan isagaan ma aragtay la dagaalaynaa oo mulki kuwaanoo sheeganaya ay sidaas sameeyaan markaas tiima jidho koonkii ilaahay baa maamulaya sidiisii weeyaan markaas waxaan jirin ilaahyo ilaahay maciisaan baan jirin low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadataa hadday cirarkan iyo dhulalkan dhexdooda ay ahaan lahaayeen ilaahyo kale yaa ilaahay cid ka soo hadhay hadday ka taliso meesha maba jidhe yaa lafasadata cirarkan dhulka ma taagnaadeen cirkan laab maya kan halaabin kan ka shisheeya laab roobkeen may la keeni mayo waxa weye hebel nafta laga qaado maya laga qaadi mayo wax laysku haysto muran baa meesha ka socon lahay laakiin ma jiraan hadda waxaas maxaa yeelay hal ilaah baa jira waaxid axad fardi samad ah marka aayadda u fiirso laba macnaa jira macnaha u cajo badan waa midkan idan labatagow way dalbi lahaayeen ilaa dil carshi allah carshiga iska lebay sabiila say uga qaalib noqdaan bay waddo u raadin lahayen macno kalea jira oo ah kuwaas ay haddii xataa jiraan kuwaas ay iyagu caabudayaan ilaahyada ku sheegayaan ilaahaasay waddo u dalbi lahaayeenoo laftiisa allaha weyn bay u dhowaansho iyo taqarub samayn lahaayeenoo caabudi lahaayeenoo waxa weeyaan ay ku xirmi lahaayeen oo macno labaad ah idan labtaqow ilaa dilcarshi sabiila laakiin waxaa leeyahay mayo subxaanahu baa ka dambayso subxaanahuna waxa weeyaan waxaa loo keenaa waxa la inkirayo oo la diidan yahay inta badan oo hadalkoodii baa rabaa in meesha laga qaado ilaahyo kale meesha ma jiraan ilahay wuxuu yidhi subxaanahu ilaahay nisanaantiisa watacaalaa sareeya ilaahay waa nisaanya waana sareeya camaa yaquuluuna waxay ku qowlayaan culuwan kabiiraa watacaala ilaahay waa waa sar ha ahaada waa kor ahaada camaa wixii buu ka koreeya ilahay yaquuluuna ay ku qowlayaan culuwan kabiiraa ilaahayna khalqigiisa meel uu ka shabahaa ma jiro qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi tusabixu lahu ilaahay waxaa u tasbiixsata oo u subxaanalaysata asamaawaatu samaawaadka asabcu toddobadaa intaasu meelood baa lagu sheegaa inay toddoba yihiin laakiin dhulalka toddoba weeye toddobaniman la qoray lama sheega iyada keliya halka aayad waxa weeyaan oo tiradaa laga qaadanayo wa min alardi milahunna yaa samaawaadka oo kale baa ardooyinkiina laga dhigay maana toddobaa iyagiina laga dhigay tusabixu lahu samaawaatu sabc ayaa ilaahay u tasbiixsada iyo waalardu ardooyinka iyo waman fiihinna wax dhexdooda maxaa soo haray cirar iyo dhulal iyo wixii ku dhex jira waa khalqigoo dhan baa ilaahay u tasbiixsada waa sidaa wey wain min shayin maa min shayin shay ma jiro ilaa hadduu jiraba yusabbixu waa tasbiixsanayaa bixamdii xaalu ku maran yahay ilahay xamdigiisa ilaahay buu u tasbiixsanaya subxaana wa tacaala waa shay kasta hadda oo muxuu yahay shaygaas wax kastou yahayba dhir dhagax beero biyo xayawaan kale qorax daruuro wax kastoo jira wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi hadda nebiyullaahi daawuud waa iyadii buuruhu u tasbiixsanayeen nebi daawuud qur-aankaa lagu sheegay buuraha waa iyagay tasbiixsanayeen maxaa kale nebi waa isagay lahaa calayhi isalaatu wasalaam dee iyadoo raashinkii la hor keenay nebiga saxaabadii oo raashinkii tasbiixsanayo la cunayo xeeradii lagu jiro macnaha waxaa leeyahy tasbiixdaani ma mid sideedaasoo xaqiiqa saa ku ahoo dee tasbiix la maqlaya aba mise waa khuduucan iyo isku dullayntan iyo maamuliddan ilaahay maamulayo waxaa leeyahy maxaa xaqiiqadeedaba looga weeinaya weecinaya laga weecin mayo xaqiiqadeedaasaa loo daynaya tabtaa ay tahay leanna nebi daawuud baa sidaasoo kale loo yeelay raashinkii baa nebiga hortiisa la keenayay sida dhahayay dhagaxii maka yaallay baa nebiga salaamayey calayhi salaatu wasalaam sidaasay u dhacaysa tusabbixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihin wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdi marka mmiyaanna u ogaan karnaa walaakina laa tafqahuuna idinku ma fahmaysaan tasbiixahum waa laynoo sheegay idinku tasbiixdooda ma fahmaysaan xijaab baa saaran dadka a ma ma garan kadhaan wey isku luqo ma tihidin ma dareemi kadha ciddii ilaahay u furo sidaas nebiga loo maqashiiyey ama uu loo tusay calayhi salatu wasalaam baa macnaha ogaanaysa innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday xaliiman xaliim ilaahay wey gafuuran ilaahay weeya subxana wa tacaala ilaahay waa xaliim addoommadiisa ciqaab kuma soo dedeji qafuur weeyaanoo ciddii ilaahay u noqoto u toobad keenta waa mid u dhaafid badan walowlaa xilmu اllaahi wa gufraanuhu wey haddaan ilaahay dulqaadkiisa iyo dhaafidiisu jirin la akhada albashara akhda casiizin muqtadir basharka iyo bini aadamka o dhan waa la qaban lahaa qabasho daran baa la qaban lahaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa waktigii qara'ta aad akhridid alqur'aana qur'aanka kariimka ah nabiyullaahi maxamedow calayhi salaatu wasalaam markaa akhridid maxaa looga jeedaa markaad damacdid inaa qur-aanka akhridid waidaa qara'ta alqur'aan ama waidaa qara'ta alqur'aana qur-aanka markaa akhridaba sideeda u daa jacalnaa waxaan yeelaynaa waa markaa akrida wey midaani tii hore aan soo maraynoo kalaa sidaa ahayd markaa damcada inaa akridin fastacid billaah taasaas ahayd middaa waxa weeye markaa qur-aanka akhrido jacalnaa waxaan yeelaynaa baynaka adiga oo nebi maxameda calayka asalaatu wasalaam iyo wa bayna aladiina kuwii baynkooda iyo dhexdooda laa yuuminuuna bilaakhirati aakhira aan rumaynin xijaaban baan yeelaynaa xijaabkaasoo mastuuraa xijaaban mastuuraa xijaab mastuura baanu yeelaynaa isma arkaysaan wey kuma arkayaan wey kuwa aan aakhira rumaysano qur-aanka marka akhrin waa lagaa xijaabaya ilaahay baa ka mancinaya ka qabanaya waa iyadii iyadoo dhagax iyo wadata ay nebiga iyo abubakaroo jooga calayhi salatu asalaam masaajka islaantii abulahab ee u timid oo tiri meeyi saaxiibka nebigana waa la jooga uma jeedo ma arkayso waxaan dhagax iyo balaaye waxaas ay wadatay waxay rabtaa inay nebiga ku tuudho calayhi salaatu wasalaam markaasaa ilaahay ka indha tira jacalnaa baynaka wa bayna aladiina laa yu'minuuna bilaakhirati xijaaban mastuur xijaab la asturay wey maanic baa la dhex dhigaya wajacalnaa waxaan yeelnay baa ilaah yidhi calaa quluubihim kuwaa gaalada qalbiyadooda akinnatan daboolyo akinnatan aqdiyatan daboolaan yeelna daboollo an yafqahuuhu lianla karaahiyata an yafqahuuhu inay fahmaan nicid la nacayo ama an yafqahuuhu lianlaa yafhamuu lianlaa yafqahuu saysan u fahmin alqur-aan qalbigii baa la xira addoonkiio halkaa iska jooga oo addoon qof ah baa qalbigiisa la dahaaraya ee la qafilaya khayrku geli maayo wa fii aadaanihim wajacalnaa waxaan yeelnay fii aadaanihim dhagahoodana waqraa culays baan yeel dhagala'aan baan yeel qur-aankii ma maqlayaan waidaa dakarta markaa sheegtid nabi allahu rabbaka rabbigaa markaa ku sheegtid fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa waxdahu xaalow keligi yahay ilaahay keligii markaa qur-aanka ku dhex sheegtid wallow waay jeedinaya calaa adbaarihim dabadooda nufuuran xaliga ku cararaya waa jeensanaya waa cararaya wallow calaa adbaarihim bay u jeensanaya nufuuran xalihi kuwa cararaya qur-aanka iyo inay maqlaan ilaahay keliya jiray ka cararayan kelimadaasaa dhibaysa dakarta rabbaka idaa dakarta rabbaka waxda dakarta rabbaka fi lqur'aani waxda rabbi keliya hal rabbi baa jira rabbi keliya markaad qur-aanka ku dhex joogto wallow calaa adbaarihim nufuura ilaahay wuxuu yidhi naxnu annaga aclamu ku ogaal badan bimaa shayga ama bimaa xaalka yastamicuuna ay u dhegaysanayaan bihi liajli bad bimacnaa bimacnaa lam wey bihi bihi liajlihi bihi lahu bihi liajli qur-aanka markay dhegaysanayaan shayga dartii ay ugu ay kuu dhegaysanayaan qur-aankan inay dhegaystaan ujeedka ku xambaaray baan ogna dad qur-aan doona oo cashar doona oo daacada maaha ee waa maxay arrinta ku xambaadhay inay dhegaystaan baanu ognahay baa ilahay leeyi balu fiirsa bimaa baanu ognahay yastamicuuna ay u dhegaysanayaan bihi liajlihi albaabu bimacna laam oo maxay ah inay hadhow ku jees jeesaan oo ku cayaaraan taasay raadinayaan nebiga intay ag yimaadaan kuwa gaalada ah calayhi salatu wasalaam bay sidii wax qur-aanka dhegeysanaya iska dhigayaan waxayna rabaan jees jees inay ka dhigtaan aayaddaanaa soo degtay markaas gaaladana waa loo goodinaya nebigana waa loo tasliyeynayaa bimaa yastamicuuna bihi id waktiga yastamicuuna ay dhegaysanayaan ilayka xaggaada qiradaada nebi allow iyo waid waktiga hum iyagu najwaa yatanaajawna ay yihiin kuwa faqaya oo shiraya oo sheekaysanaya dhexdooda si siro hoose najwa waa sheekada hoose iyagii baa isla hadhadlaya oo maxay leeyihin sheekooyin bay isku sheeg sheegayaan ee qur-aanka iyo nebiga wax kaga sheegayaan id wakti yaquulu aalimuuna kuwa aalimiinta ku qowlayaan in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysaan ilaa rajulan nin oo masxuura la sixray hadalladaasi bas kuu sheegay waxay leeyihin waa nin la sixray marka haddii la sixrayna wuu waash hadalkiisa waa isku dhexyaaco waxaanu akhrinaya mar waxay leeyihiin waa shaacir waa gabyaa mar waxay leeyihiin waa beenaale qur-aanka mar shicir bay ku sheegayaan mar sixir bay ku sheegayaan mar asaadiirulawaliin bay ku sheegayaan had waxbay sheegayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala undur bal fiiri kayfa sida darabuu ay u yeeleen laka adiga alamhaala tusaalayaal bal waxay tusaale kuu sameeyeen waa saaxir bay dhahayaan waa shaacir bay dhahayaan waa majnuun bay dhahayaan hadba adigaba hadba tusaale yaa kugu samaynayaan fadalluu waa dhumeen falaa yastadiicuuna ma awoodayaan sabiila waddo waddo hanuunka iyo xaqa ay u raacaan maba awoodayaan baa ilahi leh subxana wa tacaala fadalluu way dhumeen oo falaa yastadiicuuna sabiila aayaddaani waxay la xidhiidhaa darsiga dambe wamaca daalika maqradana xagga horey kala socotaa waa socdaa wa qaaluu waxay dhaheen wa qaaluu waxay dhaheen aidaa kunnaa markaan ahaano kuwii gaalada ahaa wey cidaaman lafo iyo wa rufaatan burbur rufaat wax baariyoobay oo burburay oo eber noqday markaan sidaa noqonno gaaladii mukadibiinta baa dhahaya bacigay diidan yihiin aidaa kunnaa cidaaman nakhira markaan saa noqonno boor iyo siiga noqonno ainaaha naga lamabcuuuuna mayaa nahay kuwa lasoo saaray lasoola soo saaraya khalqan jadiidan xaalan nahay ma jidhay leeyihin ma jidhe inaada fiiri mana la soo saarayaabay leeyihin maba dhici ka dheh saas iga ka wada ya ainaaha naga lamabcuuuuna kuwa lasoo saaraya mayaa nahay oo dib yaa laga soo saarayo oo nala soo abuurayo dib khalqan jadiidan xaalan ahay intaan baali noqonnay oo dhammaannay waxaad doontaan ahaadaa la dhihi doonaa darsiga dambaa tilmaamaya ya waxaad doontaan ahaada qul kuunuu xijaaratan oo xadiida waxaad doontaanba ahaada waa laydin soo saaraya darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam sawaab